kulan looga hadlayey nabadgelyada degmada baled xaawo ayaa degmada doolob ee gobolka gedo maanta ka furmay iyadoo kulankaasina uu dhexeeyo mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulka kumeel gaarka ee jubba iyo midka degmada baled xaawo madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka ee jubba jenaraal cabdulaahi farataag wasiirka caafimaadka ee maamulka jubba xasan daahir yarow xasan dheere iyo guddoomiyaha degmada baled xaawo maxamuud beexaani ayaa kala hogaaminaya labada dhinac waxaana kulanka looga hadlayaa mustaqbalka nabadgelyada degmada baled xaawo oo waayahan dambe ay ka jireen muran siyaasadeed kaasi oo keenay in dagaallo ay halkaa ay ka dhacaan madaxa amniga ee degmada baled xaawo maxamed weli qorax ayaa warbaahinta wadajir u sheegay in kulanka uu socon doono ilaa laba maalin laguna la fuguri doono khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada baled xaawo qorax ayaa intaasi ku daray in la sugayo wafdi ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya ayna jirto rajo wanaagsan oo laga qabo inuu guulaysto wadahadalka ka furmay doolow ee looga hadlayo nabadgelyada magaalada baled xaawo dagaallo ku salaysan gacan ku haynta maamulka degmada ayaa sabay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac dhinaca kale wararka laga helaya degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibay xarakada al-shabaab ee ka howlgasha degmada diinsoor al-shabaabka ka taliya degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxay sheegeen inuu isku soo dhiibay mas-uul ka tirsanaa dowladda soomaaliya kaasi oo si nabadgelyaha loo cafiyey inuu mari karo meeshii uu doono ninka al-shabaab ay sheegeen isku soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi maxamed sheekh cabdulaahi doolaar waxaana u hasirgaal dhinaca ammaanka u qaabilsanaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda shariif sheekh axmed oo hogaaminayey waraysi uu siiyey cabdulaahi doolaad warbaahinta ku hadashaafka al-shabaab ee idaacadda andalus ayaa sheegay inuu ka soo goostay dhinaca dowladda dadkiisana uu ku soo laabtay axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere